xafladan oo ay ku qalinjebinayeen in ka badan ilaa iyo kun arday oo sanadani ka aflaxaysa heerka koowaad ee jaamacadda somerville ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ugu horeyn maamul ku-xigeenka jaamacadda somerville cabdisamed sheekh yuusuf ayaa sharaxaad ka bixiyey taariikhda waxbarasho ee muddada ardadan ay soo wadeen waxbarashada jaamacadda maanta waxaan la dabaaldegaynaa oo aan la damaashaadaynaa ardayda ka qalin bedelatay kuliyadaha kale ah petroleum engineering it and computer science humanity and social science maanta waxaa qalinjibinaya waa ardaydaas shalay waxaa xaflad aan u dhignay shan boqol soddon iyo afar arday maantana waxaan xaflad u dhigaynaa lix boqol konton iyo toddoba arday isku darka ardayda jaamacadda somerville ka qalinjibinaysa sanadkan waxaa waaye kun boqol sagaashan kow arday waalidiin iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb galay madasha xafladda ay ka dhicaysay ayaa bogaadiyey ardada waxbarashada dhammaystay iyo dadaalka jaamacadda ay ku soo bixisay
ardayda maanta qalin jebinaysa waxaan leeyahay halkan aad ku qalin jebiseen waxbarasho kuma eka hadday bilow idiin tahay waxbarasho iyo inaad horey u sii socotaan cilmigu ma dhammaado ee qofka ayaa ka dhinta cilmiguna sidiisa ayuu u taagnaanayaan inta dunida ay ka laabmayso sidaas daraaddeed intuu cimrigaaga jiro cilmigu ha kula socdo waxaa kaloo aniga aan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa toddobada sano barnaamijka ay ku gaartay injineering gabdhaha markii la bilaabayay aad iyo aad ugu faraxsanaa hadda maanta haddana farxaddayda waa petroleum markay noqoto marka mar dhow waxaan sida sacuudiga iyo beelahaasa waxaan noqonaynaa annaga dad lacag leh oo meel taska fadhiisto eqaamad bixiyaan oo lacagtooda qaataan oo ilmahoodana wax loo baro somerville waxaan idiin leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa abaal nin galaa waa jiraa laakiin nin gudo waa yar yahay baa la yidhi ninkiina wuxuu yidhi mar shan geed baan kaa sheegaa mase shan halaad baan ku siiyaa shan geed buu doortay somerville annaga shan qaaradood baan kaa sheegaynaa shan qaaradood annaga ka wasaare ahaan waxaan ballan qaadaynaa insha allah in dhallinyaradaa soo barata petroleumka aan horeyna saa uga qayb qaadanay oo hadda dhallinyaro badan oo somerville ka soo baxday oo gabdhihii wiilalba leh aan ka shaqeeya jaamaca wasaaradda petroolka iyo hay-adda petroolka waxaan rajaynaynaa saas oo kale gurin hadda soo baxayan in maaragtay aa qayb ka ahaan doontaan jaamacadda aa ka baxda maanta qur-aan adoo barataa lagu geeyey qur-aankii ha ka tegin adkaarta wad ilaahay ka cabso ummaddana ixtiraamha humanitiga aa baratay magaaladan muqdisho aad jaamacadda ugu baxday shaqaa taalo shaqada taalane waa in aad wax beddeshaa aad naqataa ambasador to the youth dhallinyarada waa inaad hogaami u naqataa bedeli kartaa laakiin in adigu bedelo maaha culug ciyaal xaafadu ku bedelo maaha doctor cabdinuur guddoomiyaha jaamacadda somville oo xafladda soo gabagabeeyey ayaa uga mahad celiyey barayaasha jaamacadda dadaalka muddada dheeraa ay kusoo bixiyeen ardada soo gabagabaysay waxbarashada jaamacadda heerka koowaad ee somville maanta waa soo gabagabowday waxbarashadii bajulaarka laakiin annagoo iskaashanayna waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow inaan ka wada qayb qaadanno ilaa aqoonta carabka ayaa lagu mariyey ma dhammaanin waa inaan dhadhansanno oo amuudsanno waalidiintana waxaan rajaynaynaa inaan garab ku siin doono ciddii danaynaysa inay aqoontooda ay horay u sii wataan marka waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo annagoon kala harin